الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن درسكن يدرسك كحيقة يهدي سورتودك كحيقة بقى waxaan kaga hadli doonaa qisat اlmuluki fi اlqur'an ilaahay subxaanaه wa tacaala kitaabka qur-aanka wax walba waa inoogaga warramay qisaska ku jira qur'aankuna rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay inaynu u fiirsanno ka fakerno ku cibro qaadanno faqsus اlqasasa lacalahum yatafakaruun factabiruu yaa ulilabsaar cibra inaynu ku qaadanno ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu inoogaga warramayaa qisooyin tiro badan leh qisaska uu qur-aanku ka warramayo waxaynu caawa isku dayeynaa iyo habeenada ku xigaba inaynu islu taagno qisooyinka madaxda laga warramayo boqorada boqoradu waa dad dad maamula waa dowlado soo jiray oo qur-aanku uu soo bandhigay dowladaha soo jireenkee qur-aanku uu ka warramaya kuwa saalixiinana way lahaayeen kuwa taalixiina xunxunna way lahaayeen masalan ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati albaqara wuxuu kaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim iyo nimay wada doodeen oo boqor ahaa waxaa alle kaga warramayaa boqor taaluut la yidhaahdo waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu kaga warramayaa qisatu nebiyullaahi yuusuf melik ama boqor meeshaa ka talin jiray ama casiizu misr waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramayaa matalan fii suurati alkahf saddex boqor oo kale nooc ah boqor dadka laynayay oo asxaabulkahaf ka carareen iyo boqor dadka baadda ka qaadayo xoolahooda boobayay oo khidriya tii ay u tageen nebiyullaahi muusa ee doonyaha saalixa qaadanayay iyo boqor saalixa oo dunida ka taliya oo dulqarnayn la yidhaahdo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramaya fii suurati namal boqor saalixa oo nebiyullaahi sulaymaana iyo boqorad iyana caqli qabeenah marka meeshan la joogo oo fircoon iyo kuwa ka roon tolkeed khayr u hogaamisay culammadu ay magac u sheegaan balqiis la yidhaahdo qur-aanku haba yaraatee boqor gaaleed magaciima sheegin alqaab quru qur-aanku sheegay boqorada muslimiintaa buu magacyadooda qur-aanka ku yaallay amaa muluugta aan ka warrami doonay qur-aanku uu ka warramayo alqaabtooda ayaa laga warramay yacni sida fircawn oo kale fircawn waa sida akaasiradoo kale ama qayaasiradoo kale waa laqab ay qaadan jireen marka ama melik baa ilaahay ku tilmaamayaa ama alqaabta noocaas oo kalea lagu tilmaamay laakiin bismihii kuwa saalixiintun baa lagu tilmaamay nebiyullaahi daawuud sulaymaan taaluut kuwaas saalixiinta aba asmaadooda qur-aankay ku soo aroortay ama taalixiin may soo aroorin waxaa kaloo ilaahay qur-aanka ka warramaya fii suurati alburuuj boqor kale oo dadka gubayay waxaa qur-aanku uu ka warramayaa qisada boqor laga warrame ugu tirada badan leh qur-aanka oo iyada si mufasal ah looga warramay si kala baxsan oo balballaadhan oo ah fircawn waxaan filayaa lafdiga fircawn xawaalay sabca wa sitiin mara ayaan tiriyey inuu ku soo arooray ragga badhna saddex iyo toddobaatan bay sheegaan mase ii suurtoobin inaan musxafka ka helo toddobaatan iyo lix lafteedu wax yar lixdan iyo toddoba wax yar ma aha saddex iyo labaatan suuradood buu ku soo arooray oo labaatan maki tahay saddex suuradoodna ay madani yihiin waxaa qur-aanku uu ka warramayaa markaa boqorradaasi kuwo wanaagsan iyo kuwo xunba waxaynu isku dayeynaa markaa inaynu saddex qaybood u kala qaadno kuwa taalixiinta ah ama xunxun iyo siyaasaadkay wax ku maamuli jireen iyo qur-aanku siduu soo bandhigay inaynu tilmaamno inaynu kaloo tilmaamno kuwa saalixiinta ah iyo siyaasaadkay wax ku maamuli jireen iyo qur-aanku siduu usoo bandhigay inaynu tilmaamno iyo inaynu tilmaamno afraadda ama jamaacaadka ama kooxaha muslimiinta ah dadka muslimka ah sida la rabo inay ula dhaqmaan boqoradaasi oo iyana qur-aanku ka warramayo saddexdaa qaybood baan jeclahay inaan usoo kala bandhigo qur-aanka ka warramaya boqoradu wuxuu u badan yahay qur-aan makiya walidalik bay culamada qaarkood waxay leeyihiin usuusha asiyaasa alislaamiya qur-aanka makigaabaa ka warramaya qur-aanka madanigii wuxuu ka warramaya maxay tashriicaadkeedii laakiin usuusha political philosophy yacni waxaa jira usuul caqadiya ama akhlaaqiya ama caynkan oo ku salaysan yahay nudamka bini aadamku uu isticmaalo kuu doonayaba ha noqdee haddaynu eegno cumuuman usuusha fikirka ee siyaasiga ahi waxay ku koobantahy in la isweydiiyo maxaa bini aadamka u suubamee u cuntama ee noloshiisa u fiican si kale waxay dhahdaan alfikri siyaasi waxay ku tilmaameen dhammaantiiba waxa weeyaan takhtiid liidaara shu-uuni linsaan bay dhahdaan waa planning ama qaab loo dejiyo qofka bini aadamka ama bulshada si nolosheeda loo maamulo haddaba qofka bini aadamkaa maxaa u fiican su-aasha ah filosofiga way ku adagtay inuu ka jawaabo waayo waxaa la ysku hayaa wuxuu yahay intaan la isweydiin qofka maxaa u fiican qofku muxuu yihi xaqiiqat linsaan waa maxay sida aad u sharaxda insaanka iyo waxa aad ka rumaysan tahay ayaa waxaa ka dhalanaya qaabka loo maamulayo iyo waxa aad u arkayso inuu u wanaagsan yahay amase uu suuban yahay haddiise lagu heshiin waayo insaanku muxuu yahay way adkaanaysaa si awgeed baa tatbiiqaadka siyaasigii waxay ku kala gedisan yihiin usuusha marka hore laga rumaysan yaho qofka bini aadamka ah oo qofka bini aadamka ah qaarkood waxay u arkaan inuu shar ka samaysan yahay dabeetana usuusha siyaasiga ee la rabo in qofka lagu maamulaa waxa weeyaan sidii loo xakamayn lahaa waa shar soconaya sharkiisan sidii loo ilaalin lahaa inay ku salaysnaato afkaarta qaarna waxay ku salaysan tahay waabuu madhan yahi waxba kuma jiraan insaanka waa madhan yahi waxaa shacab dabeetana kaljarka uu ku nool yahay iyo waxa laga dhaadhiciy iyo afkaarta loo sheega taasaa qaabaysa saa daraaddeed qaabayntaasi waa sidaynuu dhigno unbaabay rumaysan yihin qaarna waxay rumaysan yihin maya asalkiisu waa khayr laakiin waxaynu u baahannahay sharka na wuu aqbali karaaye in qaybtiisa khayrka ana la kobciyo waxyaabaha sharka keensanayana laga dhowro islaamku tan ugu dambaysu raacsiisan yihi in cala alfitra lagu abuuro khayr uu yahay asalkiisu christianitigiya waxaa ka farcamaanata horay rumaysan yihin waa inuu shar yahay loogu talagalay in la kontaroolo la ilaaliyo shuuciyiinta iyo falaasafada kalena waxay rumaysan yihiin inuu meel madhan yahay idan usuushaasi hadday kala gedisan tahay waa maxay usuusha siyaasiga qur-aanku uu soo bandhigayaa marka koowaad qur-aanku wuxuu qabaa oo ilaahi subxaana wa tacaala inoogu soo bandhigayaa insaanku dhammaantii inuu makhluuq yahay dhammaantiina in naf qudha laga wada abuuray fitrada saliimkaana in ilaahay ku abuuray dhulkanna in alla makansiiyey oo wuxuu ku noolaado loo dhigay insaanku inuu makhluuq yahay dhammaantii dee qur-aanka waa ku aragteen in badan huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa jacala minha zawjaha naf qudha in laga abuurayna dee aayaddan akhriyayba waa sheegaysa cala alfitra in lagu abuurayna falamaa aataahumaa saalixa ama fitrata allahi alatii fatara annaasa calayha inuu asalkiisu khayr yahayna way sheegaysa dhulkan in alla makansiiyo oo isagu alla iska leeyahayna walaqad makannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayish qaliila maa tashkuruun idan caqiidada islaamiga ee qur-aanka makigi uu soo bandhigaya waxay tilmaamaysaa insaanka in ilaahay abuuray subxaana wa tacaala dhulkana uu ku abuuray ay tahayna sida uu alla yidhaahdo u dhaqan inuu u dhaqmo sida alla yidhaahdo u dhaqan inuu u dhaqmo alaa lahu alkhalqu walamr xorriya mutlaqa ma jirto siduu rabbi ku yidhaahdo u dhaqan inaad u dhaqanto ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakkaruun rabbi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaad raacdaan rabbigiin waxa xaggiisa idinka yimaada ma'muuriin baa tiin dhulkan ilaahay baa iskale idinkana isagaa idin abuurtay risaalad buu idin soo dirayaa sida uu idin idhaahdo ugu dhaqmo qura ugu dhaqmo yaa bani aadam imaa yaatiyannakum rusulu minkum yaqusuuna calaykum aayaati faman itaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim waxay culimmadu yidhahdaan marka siyaasatu saalixiin waa faman itaqaa wa aslaxa attaqwa iyo silaaxa wanaagga weeyaan muqaabilka siyaasadda rususha ka soo horjeeda eray qudhu qur-aanku ku kelmiyey bay culammadu yidhaahdaan oo ah siyaasat listikbaar wuxuu diiday inuu rabbi u hoggaansamo thats all wixii kale uu doonaya markaa u hoggaansamo wuxuu diiday inuu amarka alla qaato waaladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha baa ilaahay yidhi ulaaika asxaabu nnaar wa ama aladiina istankafuu wastakbaruu ayaxsabu linsaanu an yutraka sudan inuu madax bannaan yahay oo cid ka sarrayso oo wax ka qaata aanay jirin ayuu rumaysan yahay siyaasatu taalixiin dhammaantood waxay ku salaysan tahay markaasi wax iyaga dhaafsiisani inaanu jirin ee basharku inuu isagu danihiisa walaaqdo oo maamusho oo wato cid ka dambayso war ka sugaana inaanay jirin walidaalika ayaa qur-aanku wuxuu soo bandhigayaa mithaal basiita haddaan tilmaamo inuu isagu rabbinimo sheeganaya ama uu rabbinimo isu matelayo ama uu ilaahnimo isu sheeganaya qur-aanku tilmaamaya maala fircoon marka alla ka warramayo waxaa la tilmaamay inuu dadkao dhan ana rabbukum ulaclaa u taagnaa ama maa aclimtu lakum min ilaahin hayri ama alaysa lii mulku misra wahadi lanhaaru tajri min taxti waxaasoo dham waxa weeyaan dhulka iyo dadka iyo bini aadamkaba isagaa sheegtay hadduu isagu sheegto waa inuu isagu wax walba u dejiyaa ka aan sheeganina afka ka sheeganina ee aan odhan anagu rab baan idiin ahayna waxay yidhahdaan bilisaani xaalihii buu ku sheeganayaa waayo hadduu qofku yidhaahdo sulto shacabka ka sarraysaa ma jirto ashacbu huwa sulta alculya meel ka sarrayso oo loo kacaa ma jirto wa calaa lisaani almaqaal calaa lisaani alxaalba waxay ku sheeganayaan inay iyagu yihiin sultada ugu koraysa ee aan wax ka dambeeyaa jirin ina alinsaana la yadqa an ra'aahu istagna cidda sultada ugu sarraysa markaa sheegataa waxay sheeganaysaa alyadi almutlaqa inay leedahay gacanta bannaan ee waxay doonto sharciyayn karta waxay doontana bannayn karta waxay doonto xalaalayn karta waxay doonto xaaraantinimayn karta waayo cid ka dambayso oo ay wax weydiinayaan ma jirto cidda markaa dadka qaanuun u dejisa maamul u dejisa wax walba u dejisa ee tidhaahda inaga mooyaane cid inaga dambaysaa ma jirto ama magac boqortooyo markaa ha sheegato ama magac kooxeed ha sheegato illight groups baa dunida in badan maamula koox yaroo isurursatay oo ama xoolo ama dhaqaale ama sulutaadka ay iyaga ku soo arureen oo iyagu isu dhiidhiiba laakiin dadka kale aan u ogolayn inuu madaxnimadu soo gaadho yacni boqortooyadii iyo tani maxay ku gadisantay boqorku nin qudhaa haysta silsiladana wuxuu rabaa dhashiisa inay noqoto qolada tani maya koox baa haysata innaga inama dhaafte laakiin ina isdilina inagu aan isu dhiidhiibna weeyaan innaga inama dhaafto laakiin inagu iyana isqabsanina ayaan hoos loo soconayne baallaha loo socon karo isku soo wada dar insaanku wuxuu xor yahay oo qur ah soo xalay maynaan tilmaamin inaan xorriya waxyaaba bini aadamku raadinayo markuu ogolaado rabbi mooyaane inuu cid kale u hoggaansamin xorriyaddaada markaa ama can ridan adigu kaga daadig adigoo ogol inay kuu taliyaan ama iyagoo ku qasbay ha kuugu taliyaan haddaad taa aqbasho waa alle wax ka sokeeyo oo rabbi laga dhigtay waxaan rabaa markaa inaan tilmaamo siyaasatu saalixiin gaarkeedaan uga warramaya cal waxaan wax ka tilmaami doonaa markaa siyaasadda kuwa daalimiinta uu qur-aanku ka warramay qur-aanku siyaasaadkaasi markuu ka warramayo kow wuxuu uga warramayaa dhaqan bulsheed inuu yahay sidaa awgeed qur-aanka kuma badna ama ihtimaam badan qur-aankuma siinin in magacyadooda la sheego ihtimaam badan qur-aankuma siinin meelahay deganaayeen in la tilmaamo ihtimaam badan qur-aankuma siinin zamankay noolaayeen in la tilmaamo waayo waxay dhaahdaan daahirada tani ama dhaqanka kani waa iskaga mid meeshu deganaa waa dhaqan mar kasta oo laga baxo ta ilaahay loo baxo zamanku zamanku doonayaada ama zaman ilbaxnimo la sheegtay ama badownimo la sheegtay kay doonto ha noqoto magaca wixii la doonayo loo bixiyo boqor ha loo bixiyo ama mid ka hooseeya ha loo bixiyo ama asmaadu maaha qiimo badan sidaa awgeed baa qur-aanku waxay culammadu yidhaahdaan hal mas'alana iyadoo la balballaadhiyey baa laga warrama waa fircawn iyo maamulkiisii iyo qaabku wax u maamulay iyo noloshii boqorrada kalena waxaa laga warramay baa la yidhaha laqtaat ama mashaahid tusaalayaal ka mid ah ayaa laga warramay waa maxay baa isweydiinta le markaa qaasimka mushtaraka ahi waxay wada wadaagaan waa maxay siyaasaddaa wax ka dhexeeya ma jiraan haa waxa ka dhexeeya baan lenayn kow masaladaynu tilmaamayno oo ah sheegashada rabbinimo la sheeganayo ama ilaahnimo la sheeganayo alla sokadii qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim iyo boqor wada hadlay alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbi an aataahu allahu lmulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت وبقر مشهد كا قربا قرآنك كسو قاضي ميل كلا لقصو هذا القاضي ما جرته وحي سقي النبي إبراهيم دحمرين هل مسألة قرآن لك سو قاضي لكن ومسألة أولو ذاك قوة كلا أردن ومسألة سيئة أنتو نبي إبراهيم لدوضي nebi ibraahim markuu sheegay inuu rabbi alle yahay oo cirqiyo dhulkaba abuuro dadka diloo nooleeyo ilaahay baa dadka dilana nooleeyo isna wuxuu sheegtay inuu isna dilo nooleeyana boqorkan isna wuxuu sheegtay inuu isna wax dilo waxna nooleeyo qur-aanku wuxuu ka warramayaa maalan afcaasha boqorradaasa uu tusaalayaal ka bixinaya dadka sidan u dhaqmaa dhaqankoodu waxa uu noqdo maalan wuxuu qur-aanku ka warramayaa mashhad ama suurad ka mid ah ficil uu sameeyey boqor boqorradaasi ka mid ah asxaabi lkhduud boqorkii uu la kulmay ilaahay asxaabi lkhduud boqorkaa la kulmay magacooda ma sheegin oo ma tilmaamin waxa la sheegay dhaqankiisii inuu boqor ahaa sunnada nebigaa sheegtay calayhi salaatu wasalaam yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inuu jiray kana malikun fi man kana qablakum boqor baa jiray boqorrada wakhtigii idinka idinka horreeyay noolaa boqorka kanuu qur-aanku ka warramaya waxa uu tilmaamayaa inuu isna rabbinimo sheegtay maalan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee qisatu asxaabi lkhduud ka warramaya waxa uu boqorkan ku sifaynayaa inuu saaxirroolo lahaa sixroolihii inuu yidhi waan gaboobay wiil baan u baahnay aqoon badan ama caqli badan oo aan waxbaro wiil yar in loo dhiibay wiilkii yaraa sixirkii isagoo baraya meel dhexe nin suufiyo oo wadaadoo meel iskaga cibaadaysaniyo wiilka yare arkay uu sii maro dabeetana keline tawxiidka uu dhigo kan kalena shirkigiisa uu dhigo wadaadka uu markuu sii socdana uu sii maro markuu soo socdana uu soo maro wiilkii yaraa xaq iyo baatilkiiba markii loo sharxay xaq uu la xoog batay dabeetana ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala maxalu shaahidkaaynu tegaynaa qisadatan maxalu shaahidku waa maxay boqorka xaashiyadiisii mid ka mid ah ayaa ina beelay dabeetana wuxuu maqlay wiil yar baa ilaahay dad kale u baryo oo dadku indhaha u baxaan ay u fiiqmaano u hagaagaan wiilkii buu yimi oo wuxuu yidhi hantaan ku siinaya ayaa indhaha ii bixi wuxuu yidhi indhaha aniguma bixiye ilaahay haddaad rumaysaanna waan kuu baryaya waayahay buu yidhi ilaahay buu rumeeyey subxaana wa tacaala wiilkiina rabbuu u baryey ilaahay baa indhihiisii u soo celiyey ninkii aynaqaba maalintii dambe tegey boqorka dee majliskiisii ile xaashiduu ka tirsanaaye wuxuu yidhi yaa indhaha kuu saaray indhaha kuwa kuu soo noqday xaggay ka yimaadeen wuxuu yidhi rabbigay baa indhaha ii hagaajiyey awalaka rabbun hayri buu yidhi halkaasuu taagan yihi oo ma midaan aniga ahayn ba kuu rabbi ah yacni ninkan madaxdani waxaabuu diidan yahay ninkan shaqaalihiisa ka mida ama xaashidiisa ka mida inuu yeelan karo rabbi kale ayuu diidan yahay awalaka rabbun hayri buu yidhi ma cid aan aniga ahayn baa kuu rabbiya markaasuu yidhi rabbi wa rabbuka allah aniga iyo adigaba allah inoo wada rabbiya buu yidhi dabeetana xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in ninkii la toorjargareeyey oo wiilkii uu sheegay oo wiilkii la toorjargareeyey oo uu raahibkii sheegay oo raahibkii la yidhi diinta maka noqonaysa oo uu diiday oo mishaar laba loogu kala gooyey oo ninkii indhaa loo bixiyey layidhi maka noqonaysaa oo uu diiday oo madax muxuu dadka ku laynayaa rabbinimadayda ictiraafa waxaa dadka lagu laynaya waa maxay inaan rabbi ahay hala ictiraafo cidii diidda labuu kala jaraya ilaa iyo qur-aanku ama xadiidku nebigu calayhi salaatu wasalaam inooga warramayo wiilkii markii uu dili kari waaye ugu dambaystii wiilku inuu yidhi haddaad markaad qaansadayda qaadato laabka aad ridaysa ilaahay aada ictiraaftoo tidhaahdo bismika allah bismi illaahi rabbi lghulaam haddaad tidhaahdo waad i dili karaysaa boqortooyaduu ilaalinayayba wixii uu ka dagaalamayayba waa ilaabo boqornimada inuu ilaashado daraaddeed buu eraygii ku dhawaaqay wiilkiina wuu dhintay bismi illaahi rabbi lghulaam qisadan oo dhan maxaynu uga jeednaa qur-aanku wuxuu inooga tilmaamay nin dadkii ka hor yimi gubay godadintuu u qoday umma kaamila ku guray oo gubay xadiidka nebiguna wuxuu sheegaya calayhi salaatu wasalaam ninkani inuu boqor ahaa doodiisuna ay ku salaysnayd in la ictiraafo rabbinimadiisa dadkuna markay rabbinimadiisa ictiraafi waayeen inuu markaasi gubistan ku sameeyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa boqor kale oo aan kuwan ka fogayn isna wax dulminayay idihaadinayay cadaadiska ku hayay laakiin qur-aanku kaa magiciisana ma sheegin waxa qudhe uu sheegay xataa inuu boqoriyay lama tilmaamina waxa la tilmaamay baa la yidhaahdaa dadkii saalixiintae ka hor yimi markay wada hadlayeen hadalkoodiibu ka soo dhex baxay inahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciidukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada mufasiriintu waxay dhahaan boqor baa laga soo cararay dabeetana wuxuu ahaa boqorkaa haddii uu dadkan gacanta ku qabto wax laynaya isaguna waxaa kaloo uu qur-aanku tilmaamayaa boqor xoolaha dadka xoog ku qaada xoolaha dadka wixii wanaagsan isagunbaa iska leh qof kale oo wax yeelan karaa ma jiro wixii ceeb lehaa dadku bulshadu way yeelan kartaa wuxuuse wax faa'iido dhalay ama fiican hadday noqdaan oo qurux leh xagga dawladda iyo boqorka waa inay martaa dabeetana wuxuu qisadaynu tilmaamaynay ee khidr iyo nebi muuse waxa uu nabi khidr tilmaamaya ama safina fakanat almasaakiina yacmaluuna fi lbaxr faaratu anaciibaha wa kana waraa'ahum malik ya'khudu kula safiinatin gasba waa boqor boobu taagan waxaa sifada labaadee markaa qur-aanku inooga warramay ko waxaa la sheegay inay rabbinimo sheeganayaan ama ilaahnimo laba waxaa la sheegayaa inay wax gubayaan waxaa kaloo la sheegay inay wax dilayaan waxaa kaloo la sheegay inay xoolaha dhacayaan kuwaasoo dhan qur-aanku tusaalayaal kookooban oo meela-abuu ka tilmaamay laakiin qisada ugu ballaadhan haddaynu iyada in doora isdul taagno waa qisada fircawn fircawn qur-aanku wuxuu soo bandhigayaa dowladda iyo dhismaheedii wuxuu soo bandhigayaa nebi muuse iyo reer banu israa'iil iyo qaabku uula dhaqmay fircawnkaasi qisada ugu badan le qur-aanku uu ka warramay ee aynu leenahay toddoba iyo lixdan jeer buu qur-aanka magaciisa ku soo arooray ee tilmaamnay in uu gaadhsiisan yahay saddex iyo labaatan suuradood in lagaga warramay qur-aanku marqudha ma sheegin magaciisii xataa culammadu waxay idhahdaan lama sheegin ma laba fircoon baa mise hal fircoonun buu ahaa waayo qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebi muuseo yari inuu guriga fircoon ku soo koray nebi muuse wuu weynaaday wuu iska tegey waddan kaluu degay waa guursaday waa xoolaystay waa soo noqday isagoo nin weyn oo afa makiunbaa sii noolaayo meesha weli sii haysta mise kii dhimay de waa fircoonkii una waa fircoon labaad mufasiriintu labadaba waa sheegaan laba fircoon bay kala ahaayeen kii barbaariyey iyo kan dambe mise kiiunbaa da-du la dheeraatoo weli meesha sii fadhiyey waa su-aal isweydiin leh lama sheegin magaciisu ku ahaa waayo hadafka uu qur-aanku ka tilmaamaya maaha in qisanimo looga warramay waxaa la rabay in laynoo tilmaamo fircawnnimada iyo sifaadkeeda fircawnnimada waa shaadh la gashadee shaadhkaa cidda gashan iyo sifaadka ay leedahay namaadijtaasi qur-aanka ee tirada badan leh markaa waxa ugu badan ay soo bandhigaysaa qaab dhaqanka dowladaha dulmiga ku dhisan oo ah inay wax gubaan inay wax dilaan inay dadka caqiidadooda qasab kaga bedelaan xoolahooda inay xoog ku qaadaan qur-aanku waxaasoo dhan buu sharxaya fircawn iyo dowladdiisa waxay ka koobnayd mukawanaat laba ra'y ay culammadu soo bandhigaan laakiin ka doctor cabdiraxmaan cumar alisbindari risaaladiisa cilmiga kaas baa ila qurux badan labadaba waan sheegi waxay tilmaamaan arkaanta dowladnimo ee fircawn saddex bay ka koobnayd bay yidhaahdaan boqor iyo qole waxay leedahay wuxuu ahaa boqor iyo siyaasi wusuuliya nin xirfadyahana oo siyaasiya oo laakiin dakaagiisi iyo caqligiisi iyo raganimadiisi iyo xooggiisi oo dhan isugu geeyey inuu isna hunguri ku cuno dadkana u hoggaansiiyo o u duleeyo boqorka kan meesha jooga iyo asxaabilmaal ku dhaqaalayahana oo raba dadka inuu u dhiigmiiro boqorka in badanna isna nuugo boqorkana wuxu tuuro dabeetana qoladaa hore waxay ku tilmaamayaan saddexdaa kooxood inay ahaayeenoo kooxi waa fircawn midina waa haamaan siyaasiga ahi midna waa qaaruun bay idhaahdaan laakiin fikradda isbandaari baa ka dhadhow oo ah waa saddex shay buu leeyay dowladda tani waxay ka koobnayd waxay ka koobnayd xaakimka oo fircoona ninka rabbinimada sheeganaya ah laba bataanatu suu buu leeyahay kooxda madaxweynaha ku xidhan ee bataanatu suuga ah bataanadu waa xaashiyadii waa wasiirada iyo baarlamaanada iyo madaxda iyo waxaa hoos yimaado oo dhan oo inta badan waxay noqdaan midabka uu leeyahay ninka madaxda ahi bay yeeshaan ninka madaxweyneahi hadduu nin caqli badan yahay oo dadka dantooda ka talinaya wuxuu keensadaa dad cuquul le isleeyay waxbay kugu kordhinaya hadduuse axmaq rabo inuu meesha fadhiyo yahay ma jecla qof isaga ka muuqaal dheer rafta inuu keeno waa in isaga ka hooseeyaan dadka kani waayo ninka afaritan dee ma amri kartid ama ma wadi kartid waa inay noqdaan dabaqa adiga kaa liidata oo kaa hoosaysa ninka kani fircawni isagu waa xaakimkii wuxuu watay bitaanatu suu bitaanatu suugani maxay ka kooban yihiin waxay ka kooban yihiin rijaal siyaasa waxay ka kooban yihiin rijaalu diinka kuwa siyaasadda kuwa diin ahaan dowladda dadka u musulaxee u wada waxay ka kooban yihiin kuwa dhaqaalaha leh kooxdaasoo dhami waa xaashi dana gaara wada leh oo ku xidhan fircawn qaybta saddexaad markaynu bitaanadaa ka nimaadno rijaal siyaasa iyo rijaal aliclaam iyo rijaal diin iyo rijaal ilmaal iyo kooxdaas oo dhami waa tabaqa wusuuliyiina oo dowladda manfac iyagu ku qaba ninkanna raba inay dadku ictiraafaan inuu rabbiyey ama si daaragta ama indaaregta kay doontaba ha noqotee kooxda saddexaad uu tilmaamayo doctor cabdiraxmaan waxa weeyaan almu'asasa alcaskariya waa ciidanka booliis iyo military iyo nsas iyo waxba isku wada dar muasasada caskariga ah waayo qur-aanku markuu fircoon ka warramayo toddoba jeer baa ciidanka la raaciyey waa junuudihii iyo wa junuuduhumaa la daba dhigay wuxuu leeyahy waa kooxda kan aan eegno qaabku qur-aanku usoo bandhigay kow madaxda duqaada ee fircoon mataliya fircoon ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay kow inuu sheegtay fa xashara fanaada dadoo dhan buu isugu yeedhay fagaarihii ummaddu markay isugu timi muxuu ku dhawaaqay ana rabbukum ulaclaa anigu waxaan ahay rabbigiinnii korreeyey bale wuxuu sheegtay inuu ilaah yahay nebi muuse markii uu u tilmaamay xaqa wuxuu ku yidhi lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuniin ilaah aan aniga ahayn haddaad yeelato cid kale haddaad caabudo cibaadadu waa maxay waa weynayn iyo kalgacla wada socda yaani waxa weeyaan inaad dawladda weynayso daacad u noqoto dabadhilif u noqoto taa haddii lagaa waayo oo aad wax kale ku bedelato la ajcalannaka min almasjuuniin waxaad ka mid noqonaysaa kuwa aan xabsiga ku jira bale kibirka fircoon wuxuu gaadhay qofka marka la buunbuuniyo marka dambe wuu buunbuunsamaa dabeetana xaashida ku wareegsan xataa buu u sheegtaa fircoon wuxuu gaadhay caamadii ka kaalay uu ku yidhi ana rabbukum ulacla rijaalu siyaasi iyo rijaalu maalka iyo raggii agtiisa joogay muxuu ku lahaa wa qaala fircawnu yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin hayri marka kan mala ay joogtaa wa qaala fircawnu yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin hayri marka kan male ay joogtaa ma joogto shacabkii iyo caamadii lala hadli maayo waa golayaashii dabeetana wuxuu leeyahay fircoon yaa ayuha almala'u madax yahay maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn idiin garan maayo ee fawqid lii yaa haamaanu cala tiin waa haamaan buu amarra siinaya caynka kan goormay caynka kani dhacdaa waxay dhacdaa bataanatu suu ninka madaxdaa markay buunbuuninta ka tiro badayaan isna wuu buunbuunsamaa xabbay gaadhaa haddii ay ag fadhiyaan ay yidhaahdaan haddii shaah lasoo qaadan la karinayo waxa laga yaaba inay yidhahdaan ka madaxweynaha shaah ka fiicani ma jiro dawa shaah yani qofka marka la buunbuuniyo ee wax kasta la siduu madaxweynuhu sheegay siduu caynkan ka sheegay oo isagu noqdo khabiirka wax walba ka warrama ee afkiisuun lagu hadlo ee buunbuunintu ka badato ee ay dadkanina yihiin daddana ka wada leh ay dhici weydo qof hadal ku celin karaaba inuu jiro qisaska igu cajabta badan le aan maqlay waxaa ka mid ah dowladdii soomaaliyeed baa la yidhi baa golihii sare iyo wixii wada socdaa shir u fadhiistay nin kuwii shirka fadhiyay baa ka warramaya dabeetana waa la wada hadlay waxaa laga wada hadlayaa soomaalidu carabta ma gashaa mise ma gasho yacni waa tii dowladda carbeed lagu biiray dowladaha carbeed waa markii lagu biirayaa laga wada hadlayaa dabeetana madaxweynihii baa la garan waayey ra'yigiisu dhanku jiro waa la hadlay afar iyo labaatan saacadood baa tegey waa la soo noqday waa la hadlay afar iyo labaatan waayo ninkan baa ged bixi waayey meeshuu xigaa la garan waayey laba iyo toddobaatan saacadood markay marayso ayuu ninkii ku xigaa la hadlo wuxuu yidhi war madaxweyne wax ku xigaa su yidhi waxaan u malaynay inuu xagga carabta xigo kiibaa bilaabay markaasuu yidhi madaxweyne inaynu carabta gallaaba la qaatay waa la isku wada sacbiyey marka xaggaasaa la wada galay laba iyo toddobaatan saacadood bay qaaatay in la ogaado ninkan markaa xagguu doonayo waayo iyadaan la garanay xagguu doonayo waxba lama odhan karo ilaa xad markay gaadha inaad uun raadacaynayso ninkan aad la fadhida qalbigiisu xagguu u janjaray hadduu ra'yi kale malihi waxaad raadacaynaysaa ninkaa aad ag fadhiday madaxda ahi xagga bal caqligiisu u janjeeday inaad raadacayso markay kuu soo baxdaabaa ra'yiguna soo baxaya fircawn kooxda tan markay noocaa noqdeen wuxuu leeyahy maa calimtu lakum min ilaahin hayri iyagoo meli iisiiya oo dadkii isaga dadka ka dhigay ee buunbuuniyaya ayuu haddana wuxuu leeyahay maxay maa calimtu lakum min ilaahin hayri bulshada qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya fircoon inuu isticbaadsaday siyaasaddiisu inay ahayd farriq tasud qaybi oo xukun oo maamul bulshadu hadday bulsho samaha ku wada jirto tahay xumaha lama marsiin karo laakiin waxay u baahan tahay marka koox la cadaabayo koox in wax la dhadhansiin karo si ay kooxdaasi waxoogaageedan ay cunayso u ilaashato oo aanay dan ka gelin dulmiga kuwa kale ku dhacaya dulmiga dadka kale ku dhacaya aanay dan ka gelin idan dulminimada ma diidana ee qoqol waliba waxa laga yaaba inay cadhoonayso markaa dulmigu iyaga reerkooda soo gaadho kuwa kale inta labtumaya damadan kama leh walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa fircawn siyaasaduu ku dhaqmaya inay ahayd bulshadiisii inuu shiic ka dhigay yastadcifu taa'ifatan kooxo intuu u qaybiyey ayuu koox ka mida kolba tumaya ama garaacayay ilaa xad isticbaad ah oo ilaahay waa ka qur-aanka kule subxaana wa tacaala ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أن نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون dadka wuxuu ka rabaa xad addoonnimo inuu gaadhsiiyo nabi muuse waa kale watilka nicmatun tamunuhaa calaya an cabadta bani israa'iil idan siyaasatu tugaat qur-aanku wuxuu sawirayaa inay tahay bulshada in la gaadhsiiyo xaddul isticbaad in la addoonsan karo hadday xad kaa gaadho waxa weeyaan xumaha ma diidi karto walidalik ayaa imaamu raazi ba wuxuu leeyahay duqyaanka xadka ugu dambaysa ee u gaadhaa waxa weeyaan khaaliq iyo khalqigiisaba markuu ku xadgudba buu leeyahy kamaalulcubuudiya buu leeyahy cibaadada dhammaystirankeedu waxa weeyaan dadkana inaad si fiican ula dhaqanto rabbigaana inaad si wanaagsan ula dhaqanto kibirka dhammaystirankiisuna waxa weeyaan rabbina inaad tiisa dafirto dadkana inaad addoonsato xad buu gaadhsiiyey markaa wixii diida waa sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyi nisaa'ahum qur-aanku wuxuu tilmaamayaa madaxda noocaas iyo siyaasaadka ku dhaqanta inay yihiin dad ra'yigooda oo qura raba inuu socdo walidalik baa ilahay qur-aanku wuxuu leeyay fircoon markii laga warramayay qaala fircawnu maa uriikum ila ma ara wama ahdikum ila sabiila arashaad lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalanaka min almasjuuniin hadduu arrinku caynkaa yahay waa in la eegaa un madaxweynaha fikraddiisu xaggay u janjeedho bulshada oo dhami taasumay ku sacabinaysaa markaa dadka oo dhami idan waa xorriyo kale ma jirto sababtaasi waxay ku dhacdaa qaarkood xoog bay ku samaystaan qaarkoodna lacag bay ku samaystaan waxaa laga yaabaa siyaasiyiintani waxaan daba rable eegaya hadday iska tagaan inaan cidina wax tidhaahdeen laakiin masaalix yaroo maadiya ay ilaashanayaan baa waxay ku kaliftay inay xaddul isticbaadka ay aqbali karaan duqyaanka madaxda waaweyn ee qur-aanku uu tilmaamayo waxay caan ku yihiin inay xaqa aanay usoo janjeersanin bale markiiba inay beeniyaan ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay walaqad araynaahu aayaatina kullaha aayaadka aygii oo dhan waanu tusnay baa ilahay yidhi fakadaba wa abaa waana beeniyey waana diiday baa ilahay leeyay falama ja'ahum biaayaatina ida hum minha yadxakuun wama nurihim min aayatin ila hiya akbaru min ukhtiha waakhadnaahum bilcadaabi lacallahum yarjicuun idan kaasi waa dabaqada ugu sarraysa ahlu dulmiga laakiin jaranjaradani waxay u dhisan tahay mala' baa ku xiga ama bitaanada sayi'ah bitaanadaa sayi'aahi ha noqoto rijaalka siyaasadda ha noqdaan rijaalulmaalka nafciyiinta ku dhadhow dowladda ha noqdaan wadaadada culamaa sulta ee dowladda barakaynaya ha noqdaan kuwa ugu daranoo rijaalka miidiyaah waxaan iclaamka aliclaam warfaafinada kuwa jooga ha noqdaan waxaasoo dhan marka la ysku daro iyagaa afuufo oo dadka u addoomiya madaxda tan saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala kooxdan markaa wuxuu ku tilmaamaya qur-aanku almala ama biladiina xawlah madaxii waaweyntii ama kuwii mala'a ahaa yani yamla'uuna cuyuuna annaas haybatan waxay doonaan ba ahaadaan dadkaa dadka ka muuqday ee ninkan xaashida u ah kooxda tani xumaha way la wadaagaan waayo hadday kooxdani hagaagsantahy ninkani rabbi ma sheegan karo ma kibri karo sida awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inay la qabaan dilkan iyo dhacan iyo dulmigan iyo waxa kan wa jaءa rajulu min aqsi اlmadiinati yascى qaala ya muusa ina اlmala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk fakhruj inii laka min annaasixiin walaqad arsalnaa muusa biaayaatina ila fircawna wamala'ih qaala lilmala'i xawlah ina hada lasaaxirun caliim qaala lilmala'i xawlah ألا تستمعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم kooxdan bitaanada waa kooxda uu qur-aanku ku tilmaamayay inay mala yihiin malaa kani sifaadka ay leeyihiin wuxuu qur-aanku ku tilmaamay wixii uu odaygu sheegay inay aqbalayaan bal aan labadan aayadood u fiirso ilaahi subxaanaه wa tacaala fircawn wuxuu ka sheegay qaala lilmala'i xawlah ina hada la saaxiru caliim fircoon wuxuu ku yidhi kooxdii la fadhidee madaxdiisa ahayd muuse waa maxay buu yidhi waa saaxir caliima bal hadda mala ana dhegaysa hadhow intaa un bay iyaguna faafinayaan caqli kale ma hayaan ilahay wuxuu qur-aan ku leeyahy qaala almala'u min qawmi fircawna ina hada la saaxirun caliim waa lafdigii fircoon yidhi ee qur-aanku uu tilmaamay inuu fircoon caynkaa leeyahay ayaa rabbi wuxuu tilmaamayaa mala'a kanina warkay dadka u sheegayaan inuu yahay un lafdigii saa daraaddeed baa ilahi wuxuu leey qaala almala'u min qowmi fircawn ina haada la saaxirun caliim waa tabaqo iyaga laftooda islaaxu uu dhimo wanaaggaa dhiba wanaaggaa dhibo oo ma rabaan wanaag inuu meesha tan ka dhaco sida daraaddeed xataa fircoonka meesha jooga waxyaabaha qaarkood haddaabu isaga dulqaadan laha ama uu u arki laha wax weyn inaan ahayn iyagaa tirtirsiiya haddaan hadda madaxweyne waxaan wax ka qabanin dawladdu jiri mayso ama wax kanisaa noqon maayo iyagaa taagan walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa nebi muuse wa qaala almala'u min qowmi fircawna atadaru muusa wa qowmahu liyufsiduu fi lardi iyagaa tirtirsiinaya fircoon dabeetana waxay yidhaahdeen madaxyaweyntii fircoon atadaru muusa wa qowmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka waalihatak fircawnow muuse iyo qowmkiisii miyaad ka tegaysaa oo waad daynaysaa si ay dhulka u fasahaadiyaan oo adiga iyo cibaadadaadi iyo waxaagaba ay uga tagaan masaasaad ogolaanaysaa markaasuu fircoon soo jeesta uu yidhi sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyi nisaa'ahum waina fawqahum qaahiruun waa tabaqa mufsida oo xataa isagu hadduu waxyaabaha qaarkood hilmaamo iyagu u taagan fasaadka in la fuliyo ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa kibirka inay la wadaagaan famaa aamana limuusa ila duriyat min qowmih calaa khawfin min fircawna wamala'ihim an yaftinahum waina fircawna lacaalin fi lardi wainahu la min almusrifiin waqaala muusa rabbana inaka aatayta fircawna wamala'ahu ziinata waamwaala fi lxayaati اddunya rabbana liyudiluu can sabiilik qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya inay tabaqo mufsida yihiin faasidiina waxaa kaloo qur-aanku uu tilmaamayaa kibirka iyo badshiga iyo istikbaarku inaanu fircoono qura ku koobnayne tabaqada tanina inay la wadaagto waxaa kaloo qur-aanku inooga warramaya mu'asasada caskariga ahina inayana rukun ka mid a yacni saddexda dhardhaare dherigu saaran yahay midi waa madaxweynaha ama maamulkaas meesha ka jira madaxa ugu sarreeya boqorka qolana waa xaashiyadaasi ka agdhadhow ee mala-a uu qur-aan ku tilmaamayo kooxda saddexaad ee siyaasaadkan fuliyaana waa casaakirta sida qur-aanku uu tilmaamayo ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inaanu ninkan madaxda quri dembiile ahayne saddexda kooxoodba inay dembiile yihin ina fircawna وهamاna وجuنuudهma kanuu khaaطئiin baa ilahy yidhi subxaanaه وa taعaalى وnuriya fircawna وhamاna وجuنuudahma minهm ma kanuu yaxdaruun saddexda kooxoodba inay dulmiga ku wada socdaan baa ilaahay tilmaamaya subxaanaه وa taعaalى walidalik baa qur'aanku fircawn toddoba jeer buu la magacaabay ereyga junuudda ah fircawn iyo lafdiga jundiga askartiisa ahi toddoba jeer bay qur-aanka ku soo wada arooreen dabaqada sare hadday dabaqadaa daalimiintaa tahay askarteeda yaryarina noocaasay noqotaa walidalik baa qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy wastakbara huwa wa junuuduhu baa ilaahay yidhi fircoon waa qoqo waa kibray isaga iyo baa la yidhi maxay iyo askartiisaba yacni dabaqaadka waa la kala kibir sarreeyaa una laakiin shacabka markay tahay waa min alcaskari ilaa iyo xaakimka ugu sarreeya kibirka waa wada wadaagaan sida awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa kooxdatan xataa shaqadoodu inay tahay waa dulmiga dad ilaaliya dulmi cid kastoo islaax isku dayda inay iyaga yihiin dabaqada khatarta ee daba socota fa atbacahum fircawnu maxay iyo bijunuudihi baa ilahay yidhi fahashiyahum min alyami mahashiyahum fircawn keligii waxba ma tareen waa mu'asasadatan faatbacahum fircawnu wa junuuduhu bagyan wa cadwa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa marka xataa cuquubadii soo degtay madaxda qura kumay dhicine maca junuudatani daalimiin bay ahaayeen haddaad adigu ila aladiina dalamuu aad ku tiirsato adna dulmiga waad la wadaagtaa si awgeed baa ilaahay markuu qabanayo wuxuu tilmaamayaa faأkhadnaahu wa junuudahu fanabadnaahum fi اlyami wa huwa muliim وأغraqna ala fircawna wakullun kanuu ظaalimiin fircawn iyo aalkiisa iyo xaashiyadiisa iyo junuudiisa iyo waxoo dhan mu'asaso dhammaanteed wada dulmiyabay ahayd markaynu soo duuduubna waxaynu leenahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa fircawnimadu waa qaab maamul waa qaabkaasi dulmiga ku salaysan qur-aanku wuxuu tilmaamaya inay tahay mu'asasaadkaas saddexda ka kooban walidalik dadka badhba waxay ka fekeraan ninka ugu sarreeya haddii dawladda madaxa laga gooyo miyay wanaagsanaanaysaa baad umalaynaysaa haddaad qarxiso madaxweynuhu halkuu ku jiro maxay isbeddelayaa dabaqadani dhammaanteed waa faasid mid ka faasidnimo badan inuu fula unbay u badan tahay imisaa ku boobteenoo la waayey yani dabaqa waa nidaam dhan oo dhisan oo cala alfasaad ku dhisan oo arkaantiisa dhammaanteed leh isbeddel kuma dhaco midh dhinta iyo laba dhinta iyo saddex dhinta toona isbeddel kuma dhaco waxa isweydiinta low qur-aanku ka warramaya waxa weeyaan dawaaficda ama asbaabta keenta tuqyaankan siyaasiga muxuu yihi haddaynu rabno inaynu tuqyaankan siyaasigaa dawayno waa maxay ususha uu ku taagan yahay haddii daawo loo helo uu dawaysmaya asalka koowaad bay waxay dhahdaan culammadu waxa weeyaan waa masale caqiidiyo aakhiro aanay rumaysnayn hadday aakhiro iyo xisaab uu qofku si dhaba u rumeeyo ma kibro ma qooqo dulmi ma sameeyo laakiin hadduu rumaysanya wuxuu doono intuu kugu sameeya inaan cidiba qabanaynin ama ofiska marka la tagana inuu isagu kaa magac dheeriya ama kaa maamuus badan yahay nidaamkuu dulminaya wax kaa celinayaa ma jiraan hadduu se rumeeyo wax kasta uu sameeyo in maalin la xisaabinaya ay jirto qofkaasi dulmiga kuma dheereeyo walowa kaa xoog weynaadana laakiin mar hadduu og yahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay wa qaala muusa innii cudtu birabbii wa rabbikum min kulli mutakabirin laa yu'minu biyowmi alxisaab buu ku sifeeyey waxaana ilaahay subxaana wa tacaala ka magan galayaa buu leeyahy mid kastoo qooqay oo aan rumaysnayn maxay maalinta xisaabta hadduu maalinta xisaabta rumeeyo macnaheed wax weeyaan dulmiga kan wuu ka joogsanaya ilahay wuxuu leeyahy wastakbara huwa wa junuuduhu fi lardi bigayri اlxaq waayo wadannuu anahum ilayna laa yurjacuun waxay maleeyeen ba alla leeyahy subxaana wa tacaala inaanay noo soo noqonaynin idan dadka aan mustakbirka ahayn dadka aan kibirsanayna qooqsanayn cibaad raxmaanka ilahay wuxuu ku sifaynaya inay yihiin waladiina yaquuluuna rabbana اصrif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana garaama waa dad aakhiro rumaysan haddii markaa caqiidada ah aakhiro inay jirto ay faafto dulmigu uu yaraanaya hadday faafto caqiidada ah rabbi subxaana wa tacaala inay dadku si fiican u fahmaan oo takaburka iyo guruurka ou qofku moodo inuu isagu wax walba hantaa waxaan keenaa fircawn inuu kibro waxa ku kalifay wuxuu yidhi yaa qawmi alaysa lii mulku misra wa hadihi اlanhaaru tajri min taxti wuxuu lahaa amana khayru min hada aladi huwa mahiin walaa yakaadu yubiin idan altakabur wاlguruur ayaa keena siyaasaddan daalimka ah haddaanu kibir haynin ama guruur kari aanu haynin qofku wax ma dulmiye walidalik baa ilahay ku sifaynaya fastakbaruu wa kanuu qawma mujrimiin maqruur iyo mustakbir ayaa mustabid bira'yihi noqda siyaasaadkana fuliya ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy waama man aa faama man طagaa wa ahara alxayaata addunya iyo baa la ysdhinac dhigay qofkii aakhiro xasuustay marnaba markaa kibirku waa cillo weyn oo ka mid ah cilalka keensada dadka kale inay dulmiga sameeyaan waxaa ka mida baynu leenahay waxaa loo yaqaano madaxnimo jacaylku madaxnimo jacaylku insaanka wuu ku abuuran yahay laakiin wuxuu u baahan yahay insaanku inuu maxay qofka mu'minka ahi inuu naftiisa kontroli karo madax noqo haddaad u xidhxidhato waxaa la filayaa inaad meelo badan ka dhici doonto qaldan waa albaabkii ibliis uu aadam uga galay hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yablaa buu ku yidhi waa niqaadi dacfi اlbashariya inuu qofku magac iyo maamuus jecelyay iyo inuu kor noqdo qofka tawaaduciisu badee waxaasi ka taga dulmigiisu wuu yaraadaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamaya madaxnimo doonkani inuu yahayba wixii dhaafiyey nebi ibraahim kii la murmayey waayo nebi ibraahim kii la murkayey ilaahay muxuu ku tilmaamay an aataahu allahu lmulk idan madaxnimo raadinta lafteedu waa dhibadan tahay waxaan rabaa inaan iska soo koobo dawaafic khaarijiya kuwa aynu sheegnoo dhamme waa dawaafic baatiniya qofka isaga naftiisa ah dawaafic khaarijiyoo tiro badan baa jira laakiin marka aan soo koobo waxaan leenahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya usuusha siyaasadda faasidka uu ka warramayo hadday boqorradan markaa noocaa yihiin muxuu noqonayaa altacaamulu macahum see loola dhaqmayaa waa maxay waajibka qofka muslimkaa saaran cagsigeeduna haddii kuwa kale ay qaabkan u dhaqmeen boqorrada saalixiinta ah iyagoo qaabkay u dhaqmayaan waxaan jeclahay kanaan caawa tilmaamnay muqadamo uu yihi laakiin labada mawduuca kalean xoogga saaraya in sha allahu tacala marka caawa halkaasaan ku daynaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu